halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo weliba barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa sabti saddex iyo labaatanka bisha januwari sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a baraf xooggan oo dabaylo wata oo weli ka daaya magaaladan washington iyo gobollada bari ee dalkan maraykanka siddeed qof ayaa meelo kala duwan la xaqiijiyey inay ku dhinteen toban gobolna waxaa lagu dhawaaqay xaalad degdega malaayiin qof waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan iyadoo kumannaan kun oo qofna ay koronto la'aan yihiin
waa duqa degmada waa duqa magaalada washington ee dhaahdee mariel bowser sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada jeneva ee dalka switzerlan oo uu ka socdo shirka dibu eegista xuquuqda aadanaha ee dunida oo soomaaliya ay ka qayb gelayso deegaanka turkana ee dalka kenyana waxaa laga helay hadhaaga lafa bini'aadam oo la sheegay inay wakhtiyo hore dhinteen sidoo kalena barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka magaaladan washington iyo deegaanada ku hareeraysanba waxaa xilligan ka da'aya baraf xooggan waxaana kooxaha saadaasha cimiladu ay sheegayaan in barafkan ka da'aya washington uu gaadhi karo ilaa lixdan sentimitir waxaana uu bilowday duhurnimadii jimcaha barafkan ayaa la filayaa in uu da'o ilaa iyo maalinimada axadda kasokow barafka waxa uu helinaya dabaylo xooggan oo halisa iyo daadad laga fili karo dhinaca xeebaha maayarka magaalada washington ayaa goor hore ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyada oo la xidhay gebi ahaanba dugsiyada ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo duulimaad ayaa ilaa haatan la hakiyey guud ahaan dalkan maraykanka
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maxamuud cabdi magan oo ka mid ah ku-xigeenada xiriiralyaha soomaaliya uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii khamiistii ka dhacay makhaayadaha xeebta liida ku yaalla ee magaalada muqdisho xiriiralyaha guud ee soomaaliya axmed xaaji daahir ayaa v o a u xaqiijiyey dhimashada ku-xigeenkiisa waxaan aada iyo aada u jeclahay horta marka hore inaan tacsi u diro ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto gaar ahaan qoysaskii ay ka dhinteen dadkii mujaahidiinta ahaa waxaan kaloo khaas tacsi ugu dirayaa ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee qaranka maxamuud cabdi magan oo runtii ka mid noqday dadkii ku shahiiday ee ku geeriyooday goobtaas kaasi wuxuu ahaa xeerilaalyaha guud ee soomaaliya axmed xaaji daahir oo v o a la hadlayey wararka kale caalamkaan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka kanada ayaa sheegay in shan qof ay dhinteen islamarkaana ay dhaawacmeen ugu yaraan laba kale kadib markii toogasho ay ka dhacday dugsi sare oo ku yaala dhinaca dhinaca galbeed ee dalkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xabsiga la dhigay qof looga shakisan yahay toogashadan toogasho kale ayaa ka dhacday goob durugsan oo ay ku nool yihiin ilaa saddex kun oo qof hase ahaatee ra-iisul wasaaruhu wax faahfaahin ah oo dheeri ah kama bixin toogashada labaad
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa rajo ka muujiyey in wadahadallada syriya ay bilaabmi doonaan toddobaadka dambe kerry ayaa hadalkan ka sheegay dalka sacuudiga halkaasuu kulamo la qaadanaya kooxaha mucaaradka ee syriya shirka ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysa ee u dhexeeya dowladda syriya iyo kooxaha mucaaradka ayaa la qorsheeyey inuu bilowdo maalinta isniinta ah laakiin saraakiisha ayaa ka dhawaajiyey in dibudhac kooban uu iman karo taasoo qaybka afgaranwaa jira oo ku saabsan cidda shirkaasi ka qaybgeli doonta dhinaca kalena john kerry wuxuu sheegay in maraykanka iyo xulufadiisa wadamada khaliijku ay muujiyeen inay si cad oo waadaxa u arkaan sidii loo ambaqaadi lahaa tallaabooyinka hordhaca ee wadahadallada syriya kaasoo horseedi doona isbeddel siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca kaasina waxaad kala socoteen lantaaf soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan waa sabti bisha januwarina waa saddex iyo labaatan bal haatanna maraykanka sidii aad warkaba ku maqlayseen baraf xooggan oo dabaylo wata ayaa weli ka da-aya magaaladan washington iyo weliba gobolada bari ee dalkan maraykanka magaaladan washington oo keliya waxaa la saadaalinaya in barafka ka da-aya uu gaadho in ka badan lixdan sentimitir ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhintay gobollo kala duwan oo dalkan maraykanka ku yaala waxaana xaalad deg dega lagu soo rogay toban gobol oo barafkan iminka ka da-ayo malaayiin qof waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan iyadoo kumanaan kun oo qofna ay koronto la-aan yihiin oo barafkaasi uu saameeyey haddaba warbixintan waxaa inoo haya waryaheenna jamaal axmed cismaan baraf xooggan ayaa waddooyinka washington d c qariyey sabtidii maanta iyadoo barafkan oo dabeelo wata ay suuragal tahay inuu jabiyo rikoorkii hore ee barafka ugu badnaa ee ka da'a washington waxaana howlgab uu ka dhigay waddooyinka iyo dulimadyada ku safra dhinaca bariga kana yimaada gobolka north carolina kuna jeeda new york in ka badan shan iyo siddeetan milyan oo qof oo ku nool labaatan gobol oo maraykanka ayaa la siiyey digniinaha la xidhiidha hawada kuwaas oo lala socodsiiyey inay la socdaan kanaalada saadaasha hawada dad badan ayaa guryahoodu sii dhigtay cunno biyo iyo si aysan xilliga fasaxa toddobaadka guryahooda ugaba soo bixin ugu yaraan siddeed ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen shilal sababay waddooyinka oo barafoobay darteed gaar ahaan waddooyinka isku xidha north carolina kentucky iyo tennessee guddoomiyaasha dhowr gobol oo ay ku jiraan new jersey pennsylvania maryland virginia north carolina georgia iyo sidoo kale duqa magaalada washington ayaa ku dhawaaqay xaalado deg deg ah waxaana dadka looga digay inay gawaaridooda wataan duqa magaalada washington mariel bowser oo ka hadlaysay xaaladda degdega ee washington lagu soo ragay ayaa tidhi tani waxay leedahay cawaaqibka nolol iyo geeriba marka dhammaan dadka ku dhaqan degmada colombiya waa inay sidaasi ula socdaan sidoo kale baraf ayaa ka da-ay dhinaca koonfur bari pennsylvania oo ay ku jirto filadelfiya horraantii sabtida dabaysha ayay saadaashu sheegaysaa inay ku wajahan tahay dhinaca waqooyi iyadoo la rajaynayo inay gaarto goor dambe uu maantahay magaalada new york waaxda la socodka hawada qaranka maraykanka ayaa sheegtay in aan la saadaalin karin weli inan baraf aan hore looga arag taariikhda magaalooyinka washington iyo baltimore uu halkaa ka di'i karo dabaysha iyo barafka socda darteed ayay dadka qaar saadaalinayaan inuu ka badnaan karo kii ka da-a washington sanadkii laba kun iyo tobankii ee gaarayay toddobiyo toban dhibic sideed inch oo u dhiganta shan iyo afartan dhibic laba sentimitir iyadoo kun sagaal boqol labaiyo labaatankiina ay magaaladu ka da-een barafkii ugu weynaa oo uu dhulka u soo jirsaday siddeed iyo labaatan inch
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey cabdicasiis waad arkayso dee ilaa xalay ilaa saaka waxa aada u da-ayay baraf aada u xoogan oo shalay dohornimadii bilowday maxaa kaga baxay ismaaciilow waa sidaas aad sheegaysay barafka horta intaanan idaacadda iminkaa soo gelin inagu daartaan ku jirnay afartii saacadood lasoo dhaafay banaankaan u baxay balse aan xaaladda usoo qiimeeyo barafku wuu da-aya baabuurta daarta v o a horteeda yaalla barafku wuu qariyey anigu dhexda markaan u galay ilaa waxaad moodaa ilaa jilbaha in barafka lugaha aan ay ii gaadhayaan marka cabir ahaan la eego barafkan sida la sheegayo wuxuu sii soconayaa ilaa galabta ilaa caawa waxaa dhici karta inuu sii socdo rikoorka ama marka la eego cabirka barafka magaaladan ku daayay waxaa leeyahy waxaa dhici karta in uu noqdo mid ka badan kii da-ay labadii kun iyo tobankii ama waxaa dhici kartaba inuu noqdo mid ka badan kii washington ka da-ay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labayo labaatankii waan gartay markaa muddo boqol sano ku siman baa laga yaabaa inuu inuu gaadho inuu dhaafo barafkii magaalada washington ka da-ay ugu dambeysay dee sidaad arkayso banaanka markaad u baxda cidima socoto baabuur waxa dhowr baabuuro bulayskan arkaya inay socdaan baabuurta kale ma socdaan dadka dhammaan madaxda saraakiisha gobolada iyo degmooyinkuba dadka waxay ugu baaqeen in guryaha lagu ekaado waxa arinta ugu inagu qobobaan banaanka qobobaa jira laakiin gudaha markaad dugsoon baan ku jirna leyr baa jira laakiin cabsida ugu badan waxa weeye kumanaan kun oo qof ayaa koronto la-aani haysataa welibana dadka waxaa laga yaabaa inu la hadlaynaa laftigooda inaanay aada u dareemin maraykankana noloshu waa koronto ha qof markaa barafu ku dul da-ayo oo qabowa oo gurigii aan aan koronto jirin oo layr jirin oo waxay isku diriyaan jirin runtii xaaladaas waa xaalad aada u halisa marka waa qof faranjeer la dhexgeliya ama talaagad la dhexgeliya mararka qaarkood weliba qabowgu intuu qabowgu barafku da-ayo waa marka in yaroo waxaa jira neecawdu waa yaro diirimaad laakiin barafku markuu bilaabo inuu dhalaalo waa markay ugu daran tahay inuu qabowgu aada maaragtay usii halisii noqdo dhimashada ilaa iminka inta la xaqiijiyay gobollo kala duwan sideed qof baa la leeyahay shilal baabuur bay ku dhinteen iyo barafkaa da-aya barafka xabadda ee waxaa ismaaciilow ka sii daran dabayl baa socota dabayshaasuna waxaa laleeyahay saacaddii waa dabayl jaraysa ilaa sh- konton kilomitr bay saacaddii jaraysa konton kilomitr konton kilomitr saacaddii baa ay dabayshaasi socotaa wow.
marka een, taasna halisteeday leedahay een, waxaana een, la hadal hayaa dhinacan bari gobolada ku yaala xeebtii dhinaca bari xeebtiibaa saaran marka waxaa leeyahay waxaa jirta cabsi ah in dabaylahaasi ay dhaliyaan daadad oo gobolka new jersey iyo meelo ka mid a xaalad deg dega lagu soo rogo dad baa xitaa waa laga daadguraynaya meelaha halkaa degan iyadoo laga baqanayo in xeebtii ay daadad dhaliso waan gartay oo Dadkana- magaaladii ku soo baxdo dadkana saynu ugu bidhaamino dhinacan bari waxaa ku yaala een, washington iyo bowdhowda gobolada ugu muhiimsana wadanka bulshada ugu bad ilaa sid- sid- sid- shan iyo siddeetan milyan oo qof ayaa barafkani uu saameynaya goboladan waqo- bari markaan idhahnana waa magaalooyinka wadanka ugu waaweyn waa caasimadii waa new york waa philadelphia Waan gartay.
En, eh, waxaana sidoo kale jirta oon doonayna aan dadka u sheegno goboladan garoomada ku yaalla oo dhan eh, diyaaradaha waa la joojiyey ilaa shan kun iyo lix kun ka badan ba waxaa leeyahay maanta iyo waa la ha- oo oo duulimaad ma shaqaynayaan cidna ma soo degayso diyaaradna ma imanayso marka ismaaciilow waan gartay Een, cabdicasiis dad badan baa laakiin isweydiinaya waayaha iyo duruufaha iyo waxaa laga sheekeynayo qolada v o da laftigoodu sidee bay usoo shaqa tegayaan haddii la joojiyey tareenadii gaadiidkii wixii?
waa su-aal fiican anigu waxaan joogay en, labadii kun iyo tobankii barafkii ugu dambeeyey washington markuu daayey eh, tiimkii kooxdii halkan ka shaqaynaysaan ahaa saddex laba habeen baan halkan ku hoyanay En, aniga iyo adiga iyo jamaalna en, waxaanu joognaa halkan oo shalay baanu nimid En, eh, waxaanan degannahay hotel kasoo horjeeda en, eh, v o a oon degannahay marka waa runtaa su-aashaas waa muhiim waxaad ah, mar haddii aan cidi socon dadkan hadlaya xaggee ka imanayaan baa laisleeyahay laakiin inagu daarta v o a daarta kasoo horjeedaanu de- hotel ku Waan yaalaanu gartay.
joognaa sidaasaana noo sahlaysa marka inaanu shaqada sii wadno oo inay shaqadu kala istaagin waan gartay taas waxaaba adagba in xitaa la gaadho hoteelka laftigiisii oo dabcan inta loo sii socdo laftigeeda ayaa waxay ka dhigan tahay oo safarkaasaanba oo adinkaagii baa laga yaabaa inuu qarsoomo geedgeeda absolutely waa dabcan dee waxaa laga yaaba dadka soomaaliya naga dhegeysanaya afrika jooga een baraf arkin inayba aanay s- maskaxaan fahmi karin lakiin waxaan isku taxallujinaynaa inaan sawiro iyo muuqaalaba website-keenna gelino iyo facebookaba balse dadku ay u arkaan barafkan ku dhex jirno intuu leegyahay waan gartay dhegaystayaal ha mogaanina in aad booqataan boga bogga eh, laanta afka soomaaliga ee v o a ku leedahay shabakadaha isgaadhsiinta iyo sidoo kalena bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly dot com wixii falcelinna waxaad noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news dot com galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada geneva ee dalka switzerland waxaa ka socda shirka dib u eegista xuquuqda aadanaha ee dunida kaas oo afartii sano sanaba mar la qabto wasiirka arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya sahre cali samatar iyo xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed xaaji daahir ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ee ka qaybgelaysa shirkan haddaba waxaan khadka telefoonka ku waraystay xeer ilaaliyaha guud oo aan weydiiyey shirkan ay ka qaybgelayaan
waxaan ka qayb galnay kulan caalami ah oo looga hadlayay eh, xuquuqda insaanka Eh, maantana waxay ahayd maalin ay dowladda soomaaliyeed ka jawaabayeen eh, su-aale oo caalamku qabay isla markaasna eh, ay jeedinayeen eh, warbixintoodii eh, afartii sano ee lasoo dhaafay wixii xuquuqda bini aadanka soomaaliya ay ka qabatay afartii sanaba mar ayaa la diyaariyaa warbixintaas u b r ka la yidhahdo ama universal periodic report
ilaa imse dal ayaa su-aalaha idin weydiinayey Eh, inta isqortay oo su-aalahana weydiisay waxay ahaayeen eh, sagaashan iyo sideed waddan oo caalamka dhaafihiisa ka kala socday Eh, laakiin inta kulanka fadhiday waxay ahaayeen ilaa boqol iyo lixdan iyo dhowr waddan waan gartay su-aalaha ugu badan ee laydin weydiinayey maxay ahaayeen su-aalaha ugu badan waxay ku- dhammaantood ku wajahnaayeen horta eh, ilaalinta xuquuqda bini aadanka ilaalinta xuquuqda bini aadanka oo dhinacyo badan eh, marka laga hadlaayo taabanaysa Eh, wadamada qaar ba waxba u ahaa eh, mudnaan qaar waxaa ka mid ahaa eh, conventionadii iyo protocolskii internationalka ahaa ee xuquuqda bini aadanka waxyaabaha inta ay soomaaliya ansixisay ama ay ogolaatay iyo waxa ay ka qabatay kuwa kale ee shuruucda kale ee aanay weli soomaaliya ansixinin ayagana sababta ay uga mid noqon waayeen ama ay u ansixin laayihiin dhinacaas dhinaca kale waxay wadamada qaar aada u danaynayeen death penaltyga ama capital punishmentiga waxa la yidhaahdo xukunka dilka ah oo especially wadamada europeanku ay aada u danaynayeen sida loo baabi'in karo taasna runtii aada bay su-aalahooda u badnaayeen hase yeeshee jawaabo ku habboona ayaana ka siinay anagu bacdama aan nahay ummad muslin ah islamarkaasna aan shareecadu ay tahay aas-aaska shuruucdeenna wax kasta oo ka hor imaanaya aanay ku dhaqmi karaynin jawaabihii ku habboonaabaan warbixinta halkan oo kale ka soo baxda ama dhegaysiga halkan oo kale laga sameeyo shir noocan oo kale ah muxuu faa'iido u tari karaa bal haddaad dadka ku dhegaysanayo ee qaarkood laga yaabo su-aasha inay isweydiin karaan
faa'iidooyin badan buu leeyahay horta waxaa la ribood garaynayaa oo loo gudbinayaa warbixintan iyo su-aalaha aan ka jawaabnay dhammaan security councilka iyo united nationka headquaterkiisa loo gudbinayaa golaha ammaanka islamarkaasna wadamada caalamka ee recommendationska ama talooyinka ama su-aalaha kuusoo jeedinaya intooda badan waxay diyaar u yihiin inay ayaguna ay sidii recommendationadoodaas iyo talooyinkoodaas loo dhaqangelin lahaa in ay maalgeliyaan oo ay qolo walbaaba dhinaca ay danaynayso ay maalgelin ku samayso aada iyo aad bay runtii u habboon tahay macno weynna u leedahay kaasi wuxuu ahaa axmed xaaji daahir xerlaalyaha guud ee dowladda soomaaliya oo isagoo ku sugan jineefa khadka telefoonka iigu warramayey
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan ismaaciilow waynagii barafka ka hadlaynay magaaladan washington dhegaystayaal v o da oo iminkana dhegaysanayo gobolka geeska africa jooga ayaa fariimo noo soo diray dhegaysto ku sugan magaalada nairobi fariin buu inoo soo qoray wuxuu leeyahy anigana maanta kun shilin oo kenya manaya oo u dhiganta kenya lacagta kenya shilinka oo u dhiganto toban dollar ayaa wuxuu yidhi waxaan ka bixinayaa baraf si aan allabari a allabari aan qabo caano ugu qaboojiyo ni armina taajiriin buu noqon lahaa cabdicasiis haddaynu intaynu barafkan qaadno idinkuna wuxuu yidhi barafaad dhex joogtaan aniguna ducada aan qabo caanihii aan maaragtay ducadaasi ku bixin lahaa ayaan baraf ku qaboojinaya marka saaxiib waxaan isku taxallujinaynaa bal diyaarado inaan barafka annaga naagihyaala idinku soo qaadno khaasatan adiga caanahaaga si aan ugu qaboojino dhegeystayaal fara badana dabcan iyaguna fariimo noogu soo diray dhinaca facebooka haddii aad doonaysaan inaad fariimo noo soo dirtaanna dabcan waxaad nagala soo xiriiri kartaan somali at v o news com ama bogga aan ku leenahay facebooka waa tahay haatana dhinaca kenya deegaanka turkana ee dalka kenya ayaa laga helay hadhaaga lafa bini aadam oo la sheegaya inay ahaayeen dad ugaadhsato ahaa oo wakhtiyo hore dhintay kuwaasoo ku dhintay dagaalo iyaga deegaanadaasi ku dhex maray warbixintan waxaa nairobi ka soo diray waryaheenna yaasiin ciise wardheere koox khubaro ah oo ku xeel dheer baaritaanka raadadka bini'aadamka ayaa dhowaan deegaanka turkana ee dalka kenya waxay ka heleen dagaalkii ugu facweynaa ee lafa bini'aadam ee dunida soo mara oo la helay haraadiga lafa bini'aadam oo laga yaabo xilligaasi inay ahaayeen dad iyagu ku noolaa deegaankaasi oo ugaarsato ahaa warbixintan waxay tilmaamaysaa toddoba iyo labaatan qaybaha lafaha bini'aadamka oo laga helay deegaanka nataruk oo ku dhow harada loo yaqaano lake victoria taasi oo muujinaysa dad reer guuraa ah oo dagaalla isku qaaday taasi oo laga yaaba inay yihiin dad ugaarsataa iyo dad kale oo iyaguna deegaanadaasi ku noolaa lafahaasi laga helay deegaanka nataruk ayaa waxa ay u muuqdaan inay ka muuqdeen dhaawacyo jidhka bini'aadamka gaar ahaan lafihii la helay iyadoo muujinaysa in laba qaybood ay u qaybsanaayeen kuwaasi oo u qaybsanaa dhaawacyo ka gaaray dadka qoorta madaxa xabadka iyo meelo kale sida lafahaasi ay muujinayaan qaar ka mida ayaa wejiga iyo gacmaha iyagana laga muujinayaa colaadaasi inay saamayn ku yeelatay iyadoo jilbahana ay khubaradu sheegeen qaar ka mida lafaha la helay inay ahaayeen ma muuqato ilaa iyo haatan shakhsiyaadka halkaasi lafahooda laga helay inay u dhaawacmeen xanuun kale oo soo gaaray oo hadimada dagaaladaasi ka dhashay sida lagu daabacay wargeyska nature journal oo isagu tilmaamaya in ay jiraan dagaallo iyo xiisado qarniyo hore dhacay sida warbixintu ay tilmaamayso inta badan dadka ku dhaqan turkana waa dad ku dagaalama looda mana ahan waxaatan bilowday markaa taariikhda dib loo raaco oo ah dadka kala duwan ee xoolodhaqatada ahi marka ay daaqsinta iyo biyuhu ay ku yaraadaan in ay xoolaha kala dhacaan waxay kaloo xoolaha ku bixiyaan guurka ama yaradhka oo inta badan ka mida waxyaabaha dadka xoolodhaqatada ahi reerahooda ku dhisaan lafahaasi oo marka dib loo raaco in ka badan toban kun oo sannadood la sheegayo in ay jireen waxa ay ahaayeen kuwo ku dhintay dagaallo balse aan la xabaalin lafahaasi oo ay heshay hay-ad deegaankaasi ku taalla oo turkana basin institute la yidhaahdo macadkaasi oo uu hogaamiyo ninka isagu ku xeesha dheer culumta dadka bini aadamka richard likey oo isaguna sheegay inuu la kaashaday jaamacadda stony brook university oo iyaduna ku taalla takwell oo turkana ka tirsan v o e nairobi
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduri
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahinow dhambaalka ugu horreeyaba haddaan aniga soo qabtoon ku bilaabo waa dhambaal aad u qurux badan oo si weyna loo soo xardhay dhinacyadoo dhan waxaa ku taxan tahniyad farxad dhalasho iyo duc ayaa lagu soo weegaaray ama lagu soo xardhay warqadoo dhan waxaana lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a soomaaliya gaar ahaan baa layidhi asxaabta barnaamijka salaamaha waxaa halkan tahniyad dhalasho farxad leh ka daraya baa layidhi reer cilmi galbeed iyo reer fadhi yare oo kale ah hooye khadiijo xaashi maxamed iyo caruurteeda hooye ubax ibraahim cilmi iyo caruurteeda hooye binto cabdi cilmi saygeeda iyo caruurteeda iyo hooye safiye ibraahim cilmi iyo abti aadan cabdi cilmi iyo caruurtiisa iyo abti nuura cabdi cilmi iyo caruurtiisa abti maxamed cabdi cilmi iyo caruurtiisa iyo farxiye maxamed hiire iyo leylo xasan fadhiyare iyo muraayad maxamed hiire nasre xasan fadhiyare iyo sagal aadan xasan iyo fadxi qaasim fadhiyare oo warqadda ibraahino markay muuqato waxay u egtahay inay dhowr magacuun ku qoryihiin oo dadku yaryihiin haddana markaad u fiirsado gadaal bay ka furfurmaysa salkay u ballaaran tahay sagal aadan xasan iyo fadxi qaasim fadhiyare iyo shucayb qaasim fadhiyare iyo maxamed xasan cumar waxa uu ku magac dheeryahay maxamed deeqow dhammaan reer cilmi galbeed baa la yidhi iyo reer fadhiyare oo kala jooga kenya south africa holland iyo soomaaliya waxay taani dhalasho oo farxad le u dirayaan maxamed cabdi cilmi iyo xaaskiisa qaaliga ah baa layidhi wiilo cabdi cali oo uu wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan baa layidhi faafaxdhuun taariikhdu markay ahayd tobankii bishan aanu ku jirnay janawari ee sanadkan laba kun lix iyo tobanka wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan maxamed cabdi ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay wiilo waxaan kolleyba rajeynaya gabadhaasi waxa magacaasi loogu bixiyey inay tahay oo la rabo inay karti inay noqoto tii karti wiiley waa sidaas oo u gartay soo barbar ayaan leenahay oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda amiin waa tahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray sadar mukhtaar amiin iyo yaasiin mukhtaar amiin ayaan maxamed xuseen cabdisalaan maxamed xuseen iyo mustaf maxamed xuseen dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho oo farxadla ay gaarsiiyaan cabdimowla maxamed amiin iyo marwadiisa saruwa aadan cali oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen deegaanka toos weyne ee gobolka bay wiilkaasina waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen cabdiraxmaan waxayna leeyihin cabdiraxmaan allah ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aniguna aamiin ayaan u raacinaya ibraahim bal waxaad noo soo qabataa heesta ugu horreysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waa codkii macaanaa ee xaawakiin iyo maxamed muniir heestii doonis waa taa laisdoondoonayaa miya waa laysrabaa waa laysrabaa waa laysdoondoonayaa waa taa allah isku sahlo labada cod xaawakiin iyo muniir
thank you
waa tahay labada cod ee fanaaniinta xaawakiin iyo maxamed muniir intaas haddaan ku dhaafna ibraahina warqadda xigta mar kale haddaan dhinacayga haddana bilaabo waayo waa waraaq qurux badan oo indhuhu kama leexanayaan oo dib looma dhigi karo wixii wanaagsan lama sugi karo waa tahay waxaa diraya dadka kale ah baa la yiri xuseen xasan dhaqane waa waa waryaha v o a magaalada beledweyne iyo maxamed cismaan macalin iyo xaaskiisa iyo yuusuf cabdi aadan iyo xaaskiisa cabdulaahi daleel maxamed iyo cabdicasiis cabdulaahi cali titanig buu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale cabdulqaadir cumar ibraahim nadara iyo axmed dirir nuur iyo ismaaciil cabdi aadane iyo liibaan axmed xuseen iyo farxiye maxamuud iyo deeqo daleel maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahaniyad aroos u dirayaan cabdulaahi cismaan macalin iyo xaaskiisa muno cilmi odowaa oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda xaawataako waxaana leenaha bay yidhaahdeen isku waara oo kala hela ubad khayr qaba oo weliba dalkooda iyo diintooda anfaca waa loo sii duceeyey carruurta dhalan doonta aamiin baan ugu daraya anigana dhambaalkana waxaa caash uu naga soo gaaray aabe maxamed shiil dhidar iyo hooyo zahra warsamo guuleed iyo ubaxa maxamed shiil iyo waxay yidhahdeen nimco maxamed shiil iyo nasriin maxamed shiil iyo caruurtooda iyo odageeda iyo waxay yidhahdeen kowsar maxamed shiil odageeda iyo caruurtooda iyo guuleed maxamed shiil iyo xaaskiisa ismaaciil maxamed shiil iyo xaaskiisa iyo caruurtooda zubeer maxamed shiil oo heersar loo yaqaano iyo hiba maxamed shiil hibodejiya iyo aamino faarax jilaal aamino ruun waxaana dadkaasi ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed cumar shiil iyo zaynab cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan ay badi kaga baraynaa in meherkaasi uu idin horseedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan u raacinayaa heesta xigta haddaan soo qabto ibraahinow oo dhinacaagaba aanan u soo dhiibin waa heesta soo noqo waxaa la yidhi naf wax jecel soo noqo kama daasho ilan maanta oo dhan sii soco soo soco sii soco soo soco ma daalaysa ila waxbaa rabtaa soo noqo soo noqo waa heesta niyaddeeda ma ogtahay waa heestaanu soo wadna dhegeystayaashaan u ciyaarayno waxaa ku luqaynaysa fanaanada kinsi xaaji aadan
sonoqo iyo kinsi xaaji aadan haddaan intaas kaga gudubno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho aadan axmed basey iyo cabdi axmed basey iyo hooyo hibo sheekh cumar iyo aasiya axmed basey iyo raxmo axmed basey iyo shukri axmed basey iyo kowsar axmed basey dhammaanna dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan hinda axmed basey iyo saygaada ilyaas oo gabar ugu dhalata bay yidhaahdeen dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada bretoria waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigo kii dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ciwaan looga soo dhigay hambaliyo dhalasho waxaa halkan tahnid dhalasho farxad laka diraya baa la yidhi weriye nimco xasan bakaali iyo weriye khatro waa beri ciise waa dhammaan weriyayaal waxaa kaloo ay kale yihiin weriye xaliimo muxyadiin maxamed iyo sidoo kale weriye faadumo siciid cabdi iyo weriye ayaana jeelle ibraahim waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira muxyadiin hiirad hatun iyo axmed cabdilcasiis muuse takar iyo maxamed yuusuf caamir iyo maxamuud cabdirasaaq cismaan fantastig iyo mahad cali muuse iyo maxamed cabdulaahi cali ciiltire iyo maxamuud nadiif dheere iyo sharmaarke xuseen maxamed iyo daa'uud maxamed xasan iyo yaxye nuur muumin iyo cabdirasaaq femos dhammaantood waa wadawariyaal waxaanay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan baa layidhi weriye cabdilcasiis heybe ibraahim iyo marwadiisa sahar maxamed jaamac iyo gabar ku dhalatay magaalada qardho gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi shaadiyo cabdilcasiis heybe wariyaashaasina waxa aan leenahay bay idhahdeen noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta saddexaad ee barnaamijkan hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhinacaaga haddaan u riixo oo dhegeystayaashan aad u saarto mid ay aad u jeclaystaan maxaa ka qabtaa caashoy heestani waxaa la yidhaahdaa bohoolaha jacayl bohoolaha jacayl ay xaggee ka qodan yihiin bohoolaha jacayl nin badweyn dhex galay siduu uga baxaa waxaa la marka laleeyahay bohoolaha jacaylka ruuxii ku dhaca siduu uga baxaa waa adag tahay xeelad badan bay u baahan tahay haye way bidhaansanayaan ugu soo baxayaan saasaan uga baqayaa jacaylkana waaba ka baqayaa waa gartay waa nin marka jacayl ka baqaaya isagoo ka baqaaya boholna ugu dhacay heestan waxaa qaada fanaanka jiim sheekh muumin bal marka hore aan dhegeysanno kadibna waxaan dhegeystayaashana u cayaari doonaa cod macaan oo ay ku qaaday fanaanadda jihaan jalaqsan waa tahay
baljiihaanjalaqsanay adiguna ah hayehaye
intaas aan ku dhaafno heystii boolaha jacaylka jim sheekh muumin ayaa dhegaysateen iyo weliba fanaanada jihaan jalaksan oo iyadna cod macaan heesta ku qaaday dhinacii dhambaalada haddii aan ku noqono caashahaye anaa soo qabanaya mid qurux badan oo gacanteedii ku soo dhacday waxaa mar kale igu soo noqotay warqad uu ugu horeeya waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqana waa salaamaya waxaa warqadan kula jira maxamed cismaan macalin iyo xaaskiisa iyo yuusuf cabdi aadan iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi daleel maxamed iyo cabdulcasiis cabdulaahi cali titanic baa la yidhi iyo cabdulqaadir cumar ibraahim nadaara iyo axmed dirir nuur iyo ismaaciil cabdi aadan iyo liibaan axmed xuseen iyo farxiyo maxamuud iyo deeqo daleel maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan cabdulaahi cismaan macalin iyo xaaskiisa muno cilmi odowaa oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda xaawataako waxaana leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo kale hela ubad khayr qaba oo dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin aamiin aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aadan axmed basey iyo cabdi axmed basey hooyo hibo sheekh cumar iyo aasiya axmed basey iyo raxmo axmed basey shukri axmed basey iyo kowsar axmed basey dhammaan reer basey waxay hambalyo u dirayaan hinda axmed basey iyo saygeeda ilyaas oo gabadha ugu dhalatay bay yidhaahdeen dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada britoria waxaanay leeyihin gabadhaasi allah ka dhigo tii noqota mid dadkeeda iyo dalkeeda anfacda anaguna aamin ayaan leenahay waa tahay heesta kale ee ibraahinow dhinacaagaan usoo riixaa markana oo tan u dambaysa dhinacayga u da saacadba saacaddii ka dambaysa jaceylkaaga igu soo saa'ido hayo haye silic iyo mayaree saxarraay soo gaar awees khabiis
sacabka goosanka iigu salaan sideydaba xaggaaga si kale u hay siinka iiga qabo seddex lambar seddex seddex lambar seddex sideed eber sagaal kabood soddonka soodkay ka baxo haya haa samaane maqal sideed eber sagaal kabood soddonka soodkay ka baxo haya haa samaane maqal subaxdii shalay saakaan ka daranay subaxdii shalay saakaan ka daranay saakuun ma ogi saakuun sideen ahaa dooneeya saacadba saacadii ka dambaysa jecelkaa iigu soo saa'idow haya wa saacadii ka dambaysa jaceylkaa iigu soo saa'idow haya silac ma ii yareyne saxarlaa isoo gaar silac ma ii yareyne saxarlaa isoo gaar ninkii sabraa sabraa sed lehe ninkii sabraa sabraa sed lehe isug isug calafkaaga hooy hooy hooy igu suge hasal fududaanine calafkaaga hooy hooy hooy igu suge hasal fududaane lama sudan sudan dhexdooda lama sudan sudan dhexdooda sababtii alfihim loo suray loo suray ma sahlane waa siyaasa siyaaso ee bahayga samaystay dadka aan la soconin la soconin dadka aan la soconin la soconin
waa tahay dhambaalka ugu dambeeya ee dhinacayga yaala dabcan barnaamijkan aan kusoo xirayno ibraahino waxa uu ka yimid asxaab uu ugu horeeyo cali cumar tarabi iyo xirsi cumar tarabi iyo cabdulqaadir jaamac tarabi iyo xasan jaamac tarabi cabdulaahi jaamac tarabi mahdi maxamed mere iyo axmed xasan jaamac iyo mascuud xasan jaamac iyo cumar cali cumar iyo bile ashkir cumar iyo muniiro cabdulaahi jaamac iyo aweys xirsi lacag iyo nasro fiile faracade iyo farxiyo cabdi shire iyo bashiir cabdi shire waxauu ku magac dheeryahay doctor shire iyo xidig yuusuf cali iyo ugu dambeyntii maxamed xasan jaamac master trabi buu ku magac dheeryahay dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka iyo dibadda baa la yiri waxaanay tahniid aroosoo farxad leh u dirayaan arooska mahad maxamed mire iyo aroosada idil faarax oo ku aqalgalay magaalada guriceel taariikhdu markay ahayd labadii bishan aanu ku jirnay january ee sanadkan laba kun lix iyo tobanka ducada waa xaggiina baa la yidhi marka arooskan dhex maray idil iyo mahad ee ka dhacay guriceel maxaa ugu ducaynaysaa ibraahino waxaan leenahay arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebbana uu idinkala siiyo ubad khayr qaba waa tahay heesta u dambaysaanu soo gaarnay ibraahino ee barnaamijka heesta ugu dambaysa caasho aadaan ku daynayaa waa tahay heesta aanu kusoo xirayno guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan ibraahino waa heesta jowhara luula codkii cumar dhuule caashay wakti hore hore hore ayaa dib loo celisay heesii waaye waaye iyo qaraamiga haye sidee loo qaadi jiray heestan jowhara luula saan u jiir go-aye waa jacaylkaaga ee allah janna iyo aawada ma jiifsado ana jiir goye
waa jacaylkaaga, alla janno wada ma jiibsado War caashay adaaba.
waxbaadna soo xasuusisay heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa jowhara luula intaan mar kale kulmayno dhegeystayaasha maxaa uga tegaysaa ibraahim ood leeda nabadgelyo
baday cashiq waa bilow allay baday cashiq waa bilow ma ku ranin ku barriinsadayo jidhkaygu bede luka buuxsamayo bogsin kari waayo bogshin hawteegaya halabsadayo na baabuur hawteegaya halabsaday codkaasina wuxuu gebagabo u yahay idaacadayda galabnimo cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaan idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.